wax akhrisku waa mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee qofku uu ku kobcin karo aqoontiisa garaadkiisa iyo aragtidiisa ee ku aadan nolosha waa howl aad u qiimo badan oo kaalin weyn ka ciyaarta horumarinta qofka iyo bulshada guud ahaan wax akhrisku waxuu qofka ka caawinayaa in uu ballaariyo aqoontiisa isagoona helaya macluumaad ku saabsan mowduuca kala duwan wuxuuna suurtagal uu ka dhigayaa in uu qofka fahmo arrimo cusub iyo taariikh hore sidoo kalena wuxuu kobciyaa awoodda fikirka iyo fahamka isagoona qofka ka caawinayo inuu si qoto dheer u falanqeeyo oo u qiimeeyo macluumaadka akhrinta buwaagta iyo qoraalada waxay ka caawinaysaa inuu qofka horumariyo xirfadiisa luuqadeed sida ku hadalka qorista iyo fahamka ereyada cusub guddoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka ee saba cabdiraxmaan bashiir barkhadleh oo aan ku martiqaaday barnaamijka waxbarasho ee ka baxay idaacadda waamo ayaa wuxuu iga warbixiyey muhiimadda ay leedahay wax akhriska bismillaah waa mahadsan tahay akhriska iyo qoraalka muhiimadda ay leeyihiin wax lagu soo koobi karo waraysi yaro kooban ma ahan akhris markii la dhaho waa wixii ugu horreeyey amarkii ugu horreeyey ilaahay uu ina siiyey subxaanahu watacaala oo ahaa iqra' bismi rabbika aladii khalaq akhris markii la dhaho iyo qoraal macnaheedu waa aqoon iyo horumar markii warka lasoo koobo intaasuu noqonaya marka waa muhiimadiisa haddii la dhaho maanta dhan laga hadlo lama dhamayn karo hal aayadoo qur-aan oo ilaahay subxaanahu watacaala aayaddaa hore iqra' mooyeen aayad kale haddaan ku daro ilaahay baa nabigiis wuxuu amrayaa waqul rabbi zidnii cilma nabi maxamed baa waxaa laleeyahy alayhi salatu wasalaam waxaad weydiisataa ilaahay inuu kuu ziyaadiyo cilmi waxaad dhahdaa ilaahay ii ziyaadi cilmi ii ziyaadi taas macnaheedu muhiimadiisii oo dhan aayadaasaa fuuqfuuqsata waxay soo kordhinaysaa ruux markuu wax akhriyo wuxuu ogaanayaa wuxuu kala baranayaa saxda iyo khaladku kala baranayaa ruuxa bini aadamka ana noloshiisu meel ma gaadhaysa hadduusan waxnaa khaldan iyo waxnaa saxan uusan kala baranin taa macnaheedu waxaa qasab ka ah ruux kasta inuu wax akhriyo si uu u ogaado aakhiradiisa wuxuu ku liibaani lahaa uu ku badbaadi lahaa janno uu ku heli lahaa iyo adduunkiisa su u maarayn lahaa